walaal aad ayaad u mahadsan tahay maanta waxaan ku dhawaaqnay oo gabdhihii ku guuleystay tartanka ay b b c da qabatay ee lagu baadigoobayay hablaha soomaaliyeed ee hal abuurka leh waxaanan ku dhawaaqnay saddexda gabdhood ee ugu wanaagsan oo kale ah shukri jaamac ibraahim oo kasoo jeeda boosaaso nin oo xasan koox yare oo kasoo jeeda hargeysa iyo miski warsame nuur oo kasoo jeeda magaaladan tan ee aan joogno oo darwe marka tartankan meeqa gabdhood aa ka qayb gelaysay tartankan gabdhaha soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan ayuu u furnaa waxaana kasoo qayb gashay runtii gaabla boqol gaaraya laakiin inta gaday ahaan loo aqoonsaday ee lasoo saaray ee la kala saarayay waxay ahaayeen toddobaatan iyo sideed gaday maxaad ku fulinayseen marka tartamayaasha qaabkii loosoo kala saaray waxay ahayd in magacyadii galayadii oo qoran oo magacyo-aan ah oo qayb kamid ah online lagu gudbinaayo oo shirkad saddexaad oo b b c da ka madax banaan ay qabanaysay loo gudbinaya garsoorayaal magaca inta laga saara iyo da-da iyo qofka meeshuu kasoo jeeda ayaa garay qoran keliya garsoorayaal saddex ah loo gudbiyey garsoorayaashii ayaa marka soo kala xulay waxayna noo soo saareen inta ugu wanaagsan kadibna dabcan waxaa jirta cabsi ah in gabdhaha gadayga iyaga ay leeyihiin in kale waxay noqotay marka in la wawacaa oo la ogaado hal abuurkooda iyo hanaankooda iyo gadagoodii sida ay u garanayaan iyo siday aqoon ugu leeyihiin marka sidii ayaa lagu sii kala saaray saddexdii ugu wanaagsanaydna maanta ayaa la abaalmariyey waaya ujeedada aad ugu gol leedihiin in aad tartankan qabataan maxay tahay walaal waxaan aragnay in hablaha soomaaliyeed noloshii miyiga ama baadiyaha ay ku lug lahaayeen ciyaaro dhaqameedkii darayadii ciyaaraha laga ciyaara miyiga oo dhan dumarka dawr lixaadle oo hormuudle ay kuleeyihiin hal abuurka dawr lixaad leh oo hormuudle ay kuleeyihiin laakiin markii magaaladii lasoo galay waxaan aragnay in dawrkii dumarka ee ahaa abuurka uu sii yaraanaya oo uu kusoo haray un baraambur iyo wax lamid ah marka waxaan doonaynaa inaan soo noolayna dawrkaasi dumarka ee arrimaha hal abuurka iyo galada oo aan is leenahay alle ay arrintaasi dhiira gelisaa gabdhaha kale ee hal abuurka leh oo doonaya iyagana inay soo bandhigaan oo arrintoodii ay maaragtay dunida ay dabcaan inay dunida u gudbiyaan marka waxaan uga leenahay inaan ku dhiira gelina hablaha soomaaliyeed ee hal abuurka leh ee doonaya inay qayb kasta oo nolosha kamid a ha noqoto gadayga ha noqoto hal abuurka ha noqoto wax kasta oo nolosha kamid ah inay tartamaan oo ay ogaadaan in iyaguna ay tartami karaan dadka tartamayay si aad sheegayso wada dumar ayay ahaayeen marka maxaad dumarka ku xulateen tartankani gabdhaha oo keliya ayuu gaar u ahaa haatan markii aan tagshano waxaan isiri tartanka ugu horeeya aan bilaabayna gabdhaha ayaan uga talagalnay laakiin mustaqbalka waxaa laga yaabaa inaan ka fikirno inaan qabanno tartan ka lamid ah aan u qabanayna wiilasha soomaaliyeed waaya marka ma isleedihiin tartamada noocan oo kale ah waxay sare u qaadayaan garaadka iyo wacyiga dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dumarka sidaas ayaan isleenahay maxaa yeelay dumarka boqol kiiba konton ayay kor u dhaafayaan bulshada soomaaliyeed baaritaan ay b b c da samayseen waxay ku ogaatay in dhegeystayaasha laanta soomaalida oo b b c da ku dhawaad boqol kiiba konton ay dumar yihiin laakiin marka aan eegnay barnaamijyadeedii iyo dadkii ka shaqeynayay barnaamijyada laanta soomaalida gabdhihii way ku yar yihiin marka annaga lafteenna waxaan doonaynaa inaan usoo jeesano in kala barobar dhegeystayaasheena ay ka muuqdaan barnaamijyadeena aan tartamo u qabanna aan eegna sida ay qayb uga noqon lahaayeen barnaamij soo saarka iyo barnaamij samaynta laantaas soomaaliga iyo b b c da waxaan uga gol leenahay inaan u shaqeyno bulshada soomaaliyeed maxaa yeele annaga bulshada ayaan ka tirsannahay bulshada soomaaliyeed ayaana ka midnahay qofka noogu weyn oon ixtiraamnana waa dhegeystaha soomaaliyeed oo gabdhahana ay dhegeystayaasha kala baro barka yihiin marka waxaan doonaynaa inay ku dhiirradaan inay hadlaan inay weriyo noqdaan inay xuquuqdooda ay maaragtay ka fakaraan inay hal abuurkooda soo bandhigaan in aanay ka cabsanin wax kasta ka reeri kara hamiga ay nolosha kala yihiin iyo hamiga ay isu dabacsan yihiin mustaqbalkooda iyo noloshooda ma ahan markii ugu horreysay oo tartamada noocan oo kale aad qabataan marka maxaa isbedela oo isleedihiin waa uu ku yimid garaadkii iyo wacyigii dumarka gabayaaga ah run ahaantii ka hor inta aana bilaabin aniga shaksi ahaan youtube-ka aan eegi jiray hablaha gabya iyo gabayadooda ka hor inta aanan bilaabin tartankan iyo maanta farqi weyn ayaa u dhexeeya maanta waxaa jira gabdho soomaaliyeed gabadhii ku guulaysatay tartankii ugu horreeyay aan qabanay magaalada hargeysa oo iyadana runtii joogta magaalada hargeysa waxay noqotay gabar caan ka ah bulshada soomaaliyeed oona kusoo caanbaxday gabayada inkastoo ardayo tahay oon mustaqbal kani kasii fiican u rajaynayo markay ardaynimada ka baxda haddana waxay noqotay qof saal u ah gabdhaha damya kuwa haatan guulaystana sidaas ayaan u rajaynaynaa waxaana sidoo kale arkay in youtube-ka iyo baraha bulshada soomaalida ay kusoo barteen gabdhaha soomaaliyeed ee wax iska raadiya ee gabya ee run ahaan ilaahay ugu hibeeyey inay luqadooda ama afkooda ay wax ku cabiraan weliba wax wanaagsan oo bulshada horumarkeeda iyo danteeda ay ku cabiraan aanan arkay in haatan bulshadii ay bilowday inay dhegeysato waayahay ma jiraan marka waxyaabo kale oo aad ku horumarinaysaan garaadka bulshada ee dumarka keliya ma ahane oo aad rajeynaysaan inaad mustaqbalka dhow aad qabataan waxyaabo badan ayaan soo wadnaa runtii oo barnaamija noocan iyo kuwo ka duwanba ah ma doonayo inaan ka hor dhaca laakiin waxaan leeyahay halkaa waxaan bedelnay runtii qaabkii aan ugu warami jirnay arrimaha la xiriira bulshada soomaaliyeed run ahaantii waxaan dowladda aad u saarnaa waxyaabaha horumarka bulshada ah waxyaabaha dadka shaksiyaadka ee horumarka ka shaqeynaya waxyaabaha ay guulaha ay gaaraan dadka shaksiyaadka ah ama ganacsato ha noqdeena ama dad arrimaha bulshada u ololey ha noqdeena ama dad arrimaha gabayga u ololey ha noqdeena dhammaantood ayaan dowladda saarnay bishii maarso waxaan qabanay toddobaadka dumarka soomaaliyeed waxaana wareysanay dumar tiro badan oo guulo waaweyn gaaray ay kamid tahay ganacsatada weyn ee soomaaliyeed ee dalka uganda amina mooga xirsi waxaana soo wadnaa barnaamijyo kuwaas lamid ah iyo tarsamo kuwaas lamid ah oo aan doonayna in bulshada soomaaliyeed aan u noqono hormuudka isbedelka ee bulshada soomaaliyeed maxaa yeelay nolosha soomaalida maraaxil fara badan ay kun ee sanada lasoo dhaafay haatanna waxay joogtaa marxalad kale ee guulaysii kadib sii waxay u muuqataa in soomaalidii ay u horseeday kalqaybsanaan iyo dhibaato fara badan annagoo markay ka eegayno waxyaabaha ay soomaalidu wadaagaan iyo waxyaabaha ay wadaleeyihiin meel kasta ay joogaan iyo dal kasta ay hogtagaanba waxaan dowladda saari doonaa waxa u wanaagsan horumarkooda iyo wanaagooda ayaan ka shaqeyn doonaa insha allah